asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya meel walba oo joogtaan kusoo dhawaada guubaabo podcastigan oo idin daadihineyso fartuun wali oo ah qof ku takhasusay caafimaadka dadweynaha oo labaatan sano kasoo shaqeynaya waxaan idin kusoo dhaweynaya haddaad ku cusubtihiin chanalkan soo dhawaada waxaan qeybtan ku hadlaynaa ama ku hadlayaa af soomaali qaybtii hore waxaan ka hadlay maxay ga maxay waa hadafkaaga inaad rabta noloshaada inaad wax ka bedeshid inaad ku siyaadisid haddana waxaan qeybtan kusoo qaadanayaa caafimaadka isbaarista markaad sanadka cusub gaartid maxaad qabataa maxaad u baahan tahay inaad iska baartid saad u ogtihiinba isbaaristu dadka soomaalidu waxay aadaan dhakhtarka marka xanuun qabto keliya laakiin daalamaa aan guubaabo uu yahay podcastigan waxaan rabaa inaan idinku guubaabiyo inaan si proactively ama kahortag inaan sameyno ilaahba wax ka hortagi kare qeybtan waxaan kusoo qaadanaya waxyaabaha talooyinka la siinayo rag ayaga manis health checklist qof haweenku waxay leeyihiin checklist ama list oo waxyaabo loogu talagalay inay iska baaraan so caawa mawduuca wuxuu ku saabsan yahay caafimaadka baarista ay u baahan yihiin raggu inay iska isku sameeyaan ama ay dhakhtarka aadaan wadankan aan deganahay nimanka madowga ah oo soomaalida ku jirto waxaa aada iyo aada ugu badan xanuunada ka yar sida kuwa cadaanka ah sababta noogu wana waxaan dhakhtar ma aadno oo inaan maaragta xanuuna qabta ma ahane ma aadno ama waa mashquul baanahay ama daalma dhakhaatiirta madowga ama dhakhaatiirta annaga noo ay wadan ku yaryihiin midabta koor waxyaaba badan baa keena inaanan aanan isbaarinin laakiin waxaan rajeynayaa gubaabo inay qof walba oo soomaaliya oo dhegeysanaya ama ha ahaato haween ama ha ahaato gabriir ama nin weyn ama nin yar inaan kulligeen intii awooda haddee intii aan awoodin waa arrin kulan ka wada hadli doona insha allah laakiin hadduu aabo guriga kuu joogo hadduu wiil walaala guriga kuu joogo hadduu ilmaa adeer kuu joogo haddii friends ay joogaan inaad ku guubaabsid nin walba oo soomaaliya oo caawa meeshan ka dhageysanaya inuu iska qaado waxyaabahan kow hadduu da-daadu ay u dhexeyso labaatan ilaa iyo soddon jir aad u dhexeysid waxaa aada iyo aada iyo aada u muhiimay leeyihiin dhakhaatiirtu inaad iska baartid xanuunadan soo socda kow inaad dhakhtarkaad u tagtid oo adiga dhan uu ku baaro uu kaa baaro wadnaha garaacisa neeftaadu say tahay meelahan xaniyaho kale inuu kaa baaro oo uu arko dee markaas labaatan ilaa iyo soddon hadaad dhexeysid waqtigaas waqtiga aad ugu caafimaad badan tahay ugu caafimaad badan tahay laakiin haddii aan la ogaanin markaad labaatan jirto ama markaa labaatan iyo shan jirto ama aad soddon jirto meesha caafimaadka waa kaba soo qaad cholesteroolkoo kale waa in lagaa fiiriyaa blood pressurekaaga waa in la fiiriyaa oo haddii kaba soo qaad markaad labaatan sano jirta uu blood pressurekaaga boqol labaatan ilaa iyo sideetan u yahay taa waxay tusiisaa inaad maybe aad wax ka dhaxashay dhiig kar inaad ka dhaxashay reerkiina oo dhakhtarku wuu kula soconaya laakiin haddii caafimaadka blood pressureka ama dhiig kar aada lahayn oo caafimaad leedahay oo adoo soddon jir ah dhakhtarkaa kusoo noqotid wuu arka inuu dhiiggii markii lagaa cabiro oo kor yahay dhakhtarku kula soconaya wuxuu leeyahay hey maxaa woods goban on inta keliyihii maa wax kaa siin cuntadii miyaa stress maa ku hay waa lagu baaraya so saddexda ugu muhiimsan oo loogu talagalay labaatan wiilku markuu jiro labaatan jir ilaa iyo soddon u dhexeeyo khubaraada caafimaadku waxay ay ku gubaabinayaan in uu kow aa dhakhtarka u tagtid naa inaa dhiiga keliya lagaa qaado waa inaa dhakhtarka ballan ka yeelataa ballanta markaa ka yeelatid waxaa leedahay physicala u baahanaya physical haddaa u baahantay ballanta markaa dhiganaysa kaba soo qaad waqti adig waxaa lagu siinaya teri amse afartan iyo shan daqiiqa camalaa lagu siinaya sababto tahay ma ahan mid aan intaa dhakhtarka tagtid daawada lagu soo qoraa soo baxayso waa in adiga dhan lagu baaraa haddaad dibadaha ku degan tahay waxaa lagu xirayaa gown yaraa lagu xirayaa dhakhtarka wuu ku baarayaa wadnihii kaa dhageysan caliishii buu fiirin list dheera lagu gelinaya ma caloosh maa ku taagan laabteex maa ku hay wans wuxuu rabaa dhakhtarkan inuu ogaado kulliga caafimaadkaaga suu yahay cholesteroolka in lagaa qaado muhiim waayo sababto taagaen waxaan cunaa hilib arim dadka dibadaha ku nool colestroolkana aada iyo aada u badan yahay waxaa kaloo aada noogu badan haddii colestrool yimaado dhiikar meel fakaa ma jiro soomaaliya de dadkii markaan joognay waayihii hore cunto yarna waa la cuni jiray cunto markaas geedaha kasoo gado hadday cambuulo noqoto haddii ay xitaa canjeero noqoto wixii oo dhan way isbedeleen hadda haddii bari ari ama hilib geel ama hilib loo ama aad wax faadaad cuni jirta waan socon jirnaa hadeertaan qof walbu ama wuxuu raacayaa dhugdhugley ama ama gaari buu wataa oo noloshiisa maba maba socdaanba but another muhiim hadda muhiim muhiim muhiim waa aan aan isdhegeysano wax laga xishooda ma jirto dhiig waa dhakhtarku wuxuu inuu inaad iska baartid waayo xitaa haddaad ama ad ad ad weliga alla aadan wax sameynin ama aada xaaraan sameynin ama aadan islaamo badan aada qabinin sexual transmitted disease um, cuduradan galmada laga qaado waxaa laga yaabaa inaad aad aad hadaad uh, inaad you know aad gabar galmo la sameysay ama meel cudur kaa soo qaaday inaad iska baartid s t d ama sexual transmitted disease asaga dhan hadday noqon lahayd jabto hadday noqon lahayd miday dhahaan h p v hadday noqon lahayd h i v wax kasta inaad iska baartid oo adoo checkl yani clean on recordkaaga ku yahay haddii lacala wax soo baxaan in xitaa hadeertaan h i v aidiskii waxaa loo helay daawooyin haddii early la helo oo ilaalinayso in uu joojiyo inaad qof kale aa ku daaratid ama ama ad infectionkaaga active u ahayn marka laakiin muhiim waxaa ah waxaa inaad ogaatid oo checklist ay sameysoo kabsoo qaad cholesteroolkii blood pressurekii in lagaa fiiriyo cuduradii oo s t d-ga la idiin sheegay cuduradan galmada laga qaadoo dhan oo ciidda ciidda ciidda ka badan ciidda ka badan miday ka hadlayaan especially hadda magaalada minnesota aan joogno wasaaradda caafimaadku markay soo saarto taariikhda ugu badan ee cuduradan sexual transmitted diseaseska dadka madooga ah oo afrikaanka african americaanka dadka ay pipaka ugu wacaan waa very high bahashan h p v ga ay dhahayaan waa waa nooc melal waxaweyaan sexual transmitted disease waaye waxaa lagu kala qaadaa galmada waxaa lagu kala qaadaa siyaabo kale oo hadduu qof aada shumisid qaba bahashan h p v da waa long name waa like h p v haddaa ratid google garay waxaa lagu kala qaadaa dhunkashada waxaa lagu kala qaadaa galmada walaakiin waa cudurka ugu badan sexual transmitted diseaska ama galmada laga qaada ee america waayo laakiin haddaa isbaartid oo iska heshid simple antibiotic daawaad dilaysa marka wax daawo la daaweyn kara waayo oo waxay leedahay xal laakiin inta badan because la isma baaro qofba qofka kale uu ku daartaa oo waa waa bahal aada iyo aada u faafta magaaladan aan joogno minnesotana dadka afrikaanka ay dadka african amerikaanka ay madooga iyo nairifka isku jiraan especially dadka dhalinyaraha aada iyo aada iyo aad bay ugu badan soo dadkiinan labaatanka ilaa soddonka u dhexeeyo fadlan fadlan fadlan fadlan anual checkupkaaga aad haddaadan xitaa insurance aadan haysanin waxaa laga yaabaa inay haddaadan shaqeynin dowladdu ay kaa bixiso haddii kalena waa waa waa in yaroo iska bixin karta dhakhaatiirta kaliniyaasha soomaalida u tegi kartaa oo aadan iyo aad aan aan aan lacagta kuugu badanayn laakiin twenty twenty three waa wadanka ha noo noqda sanadkii sanadka soomaalida sanadkeeni caafimaadka aan siyaadisanaynay sanadkeeni kahortag inaan inaan ka hor imaano cudurada sanadka inuu communitygu uu noo noqon laha caafimaadka marka hala isdhegeysto niyaho checklistigaga qaado haddii ilaaha imana dhakhtarka haddaad isku tiraa intaa u tagtaa ballan dhigata tiraa fisicaalan rabaa wuu wuu fahmayaa in aad aad aad aad rabtid in korka dhan lagaa baaro wouldn't be like adduunka soo uguma fiicnaa lahayn in maxaa la dhahayay talaadada ama arbacada in dad qof dad badan oo soomaaliya rag badan oo soomaaliya ee inta nin walba dhakhtarkiisa oo yiraahdo waxaan rabaa physical i think that will be like uh, arrinta ugu fiican oo oo oo dadkeena especially dadkeena minnesota joogaan ama gobolada kale dibadaha ku maqan oo awoodaan inay isbaaraan dadkayga soomaaliya joogana waxaan rajeynayaa in aan raggayga dhaqaaleysano wiilasheeda dhaqaaleysano haddii kuley lacag waa diraynay lacag nooma nooma nooma dhaqaaleysna haddii walaalay wiilasheeda intana soo wacana yiraahdaan hey boqol dollar iyo konton dollar ii soo dir waxaan sameynaya jackabkii arrintaas yaanan ka xasdin gabdho waa inaan dirnaa haddaba waxaad dhageysanaysaan waa podcastigii furtuun weli oo aan ugu magac daray guubaabo waan soo noqonaynaa insha allah kusoo dhawaada barnaamijkii podcastigii guubaabo oo kusii soconayna maanta in qeybteenii taxanaha ahayd in kaga hadlaynay labaatan iyo labadii saddexda maxaan siyaadsan doonaa a waxaan kusoo qaadnay aan kusoo qaatay sida caafimaadka aada isku baari lahayd sanadka cusub aa ku bilaabi lahayd in especially cawada mabduuc waxaan kaga hadlaynaa waxaa raggayga iyo wiilasheeda say isku baari karaan haddaba waan ka hadalnay da-dii labaatan ilaa iyo soddon iyon ka hadalnay waxyaabaha loo baahan yahay inaad iska baartid oo ah inaad physicalkii dhakhtarka u tagto siduu kuu baaro cholesteroolkii dhiikarkii iyo cuduradan sexual transmitted diseaska oo galmada laga qaado especially middan h b v ga ay dhahaayeen oo hadeertan aad iyo aad iyo aad iyo aada ugu yacsan ilmahan dadkan madowga ah oo soomaalida ku jirto xitaa ilmahan mareykanka cadcad markii public health lasoo lasoo taariikhda lasoo bixiyo dadka dhalinyarada xitaa ilaa shan iyo toban xitaa ilaa wixii ka koreeyo cudurkan aad iyo aad bay ugu badanya laakiin haddii gabadha laga daaweeyo kata waxaali doonaa gabadha haddii h b v gan laga qabto hore looga qabto antibiotic yar baa dili kara laakiin haddii uu janitalka kaga jiro ama uu corada kaga jiro oon la taabanin xanuunkan wuxuu isku bedelaa cancer gabdhaha wuxuu isku bedelaa cancer ragguna wuxuu isku bedelaa cancer and then another thing oo h b v ga uu khatar khatar khatar ku yahay bacteriadaas dhuunta qofka markay ka gasho because qof cudurkii lahaad shubinaysaa candhuuftooda wuxoodaad liqaysaa waxay keentaa tyroid cancer waxa dhuunta cancer aada iyo aada ugu dhacaa dadka hadalanyada dadka khubaraada waxay leeyihiin waxaynan arki jirin ku arki jirin kaba soo qaad qof cancer dhuunta kaga dhacay waxa laga yaaba inuu toddobaatan sideed sano jiray laakiin hadda waxay arkaan soddon jir afartan jir konton jir dhuunti cancer kaga dhacay cancerkuna wuu kala duwan yahay ciyaadata billah laakiin waxaa aada u badan bay leeyihiin kii cudurkan galmada ka yimaado h b v gu uu keenayay kaasoo ah aan la daawan imagine hadduu ninkan yahay nin womanizer ama naago badan nin la tunta ama xaasas badan leh oo xanuunkii qaba kaba soo qaad meeluu ka keenaba ilaahbaa og uu dadkii oo dhan ku faafinayo marka waan ka hadli doonaa arrintaas laakiin dadkiina dhalinyarada ahow labaatan xitaa haddaad ogtahay inaad sideed iyo toban toddobiyo toban sano aad jirsid ood aad sexual active tahay ama dad badan aad ku xiran tahay just go head spar and hadaad aragtid inaad leedahay antibiotic baa lagu siin daawa lagu siin wixii waad ka bood haddii ilaa ilmo next waxaan usoo waxaan usoo gudbayaa ragga da-dooda ay tahay afartan jir ilaa konton jir da-daanayto markii lagu jiro waxay dhakhaatiirta iyo dadka khubaraada ay sheegayaan in markii qofku afartan ilaa kontonka cimriga uu gaaro inuu ku bato inuu keeno astaamaha maxayhatole dhiikarka in uu keeno astaamo ah in rectal cancer yacni different kind of maxaa la dhahayay cuduradan kankarada inuu bilowdo especially blackman oo ay sheegayaan in siduu blackmanka aada ugu badan yahay kansarada ku dhaca caloosha laakiin again haddaad tahay da-daas aad ku jirtid ood soomaali tahay ama gabadhu ha idhegeysato caawa ama ha idhegeysto qof aan caawa waxaan ku gubaabinaya haweenka soomaaliyed meel kasta oo joogtiin in ama lamaanahaaga ama aabahaaga ama walaalkaaga qof walba aad aad aad mas-uul ka qaadid oo ragayago aan dhaanahaye qof walba oo dadkii hadda taba dantaradu hayso oon awoodinin inay dhakhaatiirtigaan waa inaan figuraad garaynaa seen ugu awoodi karnaa inaan raggayaga aan ku guubaabino inay isbaaraan haddaba haddaad afartan ilaa konton aad jirtid sida khubaraadu sheegayaan waxa weyan inaad ballanka dhigatid dhakhtarkaagii kow lagu baaro kaba soo qaad labaatan ilaa soddon markaad jirtay oo dhiikar aada lahayn ood caafimaad qabtid oo cholesteroolkaagu yaryahay haddii aad soo gaartid afartan iyo konton waxaa laga yaabaa in aadan qof ahayn qof yahay stress badan kaa buuxo qof waxreer u xamaalaysid naftaada waqti aad u haynin wixii aad soo gaarta aa cuntid waxaa laga yaabaa miisaan inuu koro sakor inay aad korkaaga uu bilaabo inuu sakorow uu kugu dhaco waxyaabahaas inaday kugu dhacaan waxaa kaloo haddana khatar markaa cimriga ugu sugan tahay laa samxalaa inuu yimaado kansarka ku dhaca malawadka kansarka ku dhaca qanjirka ka dambeeya xaniinyaha ka dambeeya prostate ka dhaxaan tab two diabetes inuu kugu dhaco oo ah sikarow ku dhaca dadka waaweyn there's type one diabetes a jiro ay dhahaan oo qeybta dia- diabetiska oo kooda ah taas waxay ku dhacdaa ilmaha iyo dadka dhalinyarada ah laakiin dadkeena waaweyn waxaa ku dhacaa type two diabetes haddii ilaahay ama maalin kalan ka wada hadli doonaa waxyaabaha type two diabetiska keeno iyo sida la isaga celiyo laakiin raggayaga afartan ilaa kontonka jiro wiilashayda waxaa aad iyo aad ugu muhiimsan in ay dhakhtarka markay u tagaan ay kaba soo qaada hadaad maqashid warkan um, aad talaadada ama arbacada aada wacday dhakhtarkaa tiri hee ani waxaan u baahanahay physicala u baahanahay waa saan hore tii idinkugu sheegay waxaa lagu balamin waxaa lagu siinayaa more time aa lagu siinaya ma aan fifteen minuteskan aada joogaysid dhakhtarku physical markaad sameynaysa at least thirty to forty five minutes waa inuu inuu la- inaad ah, la joogtid marka muxuu sameynaya wuxuu kaa fiirinayaa physicalki markuu kuu sameeyo dhiigkarki kaa baaro sikorow wixii uu ka- dhiigkarki kaa baaro dabcan wuxuu kuu dirayaa in- inaad dhiig lagaa qaado sokorti lagaa baaro laakiin muxuu kaloo kaa fiirinayaa in testya ama ultrasound ay dhahaan ama raajo oo ah inay kaa firiyaan eh, malawadka in- kaa firiyaan marka bahalkii waxay kuu sameynaya colonoscopy um, ama dif- maxaa lahay waxyaabo kala duwan ay ku ogaadaan in aad kansar qabtid kansarka malawadka ku dhaca kaba soo qaad haddii caloosh ku taagan tahay oo ilaa ay waagaan yareen dad badanaa caloosha taagnayd waxyaaba badanaa colorectal cancerka keena Ah, taas waa malawadka qaybta ugu dambeyso different kinds of cancer ama dhuuntaa ku dhaco ama beerkaa ku dhaco haddaa alcohol cabtid ama drugs aa cuntid um, amaba habitides a and b and c aad leedahay kansarka different uu yimaadaa oo beerka um, kansarka kale oo black manka amerikaanka at least ku laayo oo si xun u laayo oo waqti badan badan badan ah, isagiyo ninkii hayo la ogaado waa kansarkan malawadka aan qanjirkan ka dambeeya xaniyaha ku dhaca oy prostateka dhaxaan rag badan oo soomaaliya u le-da ah, laakiin waxaa la ogaadaa markuu qofkii kaadidii ku dhegan tahay uu kaadidii u kaadin waayo markaasaa la yiraa okay war ninkii kansarka ahaa ee qanjirkan ku jira laakiin in america iyo dif- ah, wadamada kale simple adigoo dhalinyaro ah maalinta afartan sano gaartid ah, waxaa lagugu bilaabayaa in lagaa qaado dhiig la dhaho p s a p p s a dhiig la dhaho p s a gaas wuxuu soo saaraa waxa weeyaan horm- dhacaanba laga dhiigkaas lagaa qaada dhiigkaas marka lagaa qaado dhakhtarku wuxuu sheegayaa in qanjirkan ka hooseeyo in gumaarka ama uu caabuq ka jiro ama wax dhibi ka jiraan dhiig kor buu u kacayaa sometimes dhiig hadduu xitaa kor u kacsanyahay maahan inuu kansar jiro laakiin wuxuu sheegayaa in meeshaas wax ka jira waxa laga yaabaa inuu ultrasound lagu diro waxaa laga yaabaa inuu dhakhtarka inta galoofis gashto uu uu uu fara fartigu geliyo uu uu uu dabada kaa geliyo si uu u dareemo inuu barar jiray in kale markuu ogaa rag badan oo soomaaliya ma ogola in waxa lagu sameeyo laakiin once a year oo oo taasi dhacday wax micnaa male waxay kaa ilaalinaysaa in qanjirkan ama prostateku inuu bararan yahay la ogaado meesha ugu sahlan oo lagu ogaan karana waa in ah, la sameeyaa in- in- in- yacni la sameeya in lagu baaro waaye type two diabetes oon ka hadlayna sokorowga aad iyo aad iyo aad iyo aad inoogu badan yahay hadeersaan haddaan nahay rag iyo haween laakiin hadda waxaan ka hadlayaa caawa ragga and another thing oonan ka wada hadlin waxay raggu hadduu konton sano gaaro wuxuu wuu isbedelaa sida haweenka oo kale marka waxaa ku dhaco waxay dhahaan osteoporosis osteoporosis waxa waaye lafiyo khafiif ku noqdeen soo hadda d- winterkii aa imaaday dad badan dad badan aa jabo waxaa maqlaysa hebel wuu jabay bashuu yiri een, qoobkii ka jabay sintii ka jabay kanuu ka jabay raggayu isma baaraan in lafihii ay khafiifeen haddii aad aad- aadan weydiisana dhakhtarkii amaba aadan aadan physicalkaaga aadan aadan dhaynin hala ibaaro muhiimadda ay leedahay in la isbaaro sanadka bilowgiis ama sanadka dhammaadkiiso sanadka bilowgiisa qualified ah, loo wada yahay in la isbaaro haddaa konton sano afartan iyo konton aa udhexaysid asiprosiska in lagaa baaro ama lafahan khafiif ku noqonayo waa muhiim for for like si- siyaabo badan darteed number one waxaan ka nimid wadan qorax ah, aad iyo aad qorax noogu dhacays vitamin d-ga korkeygii oo lafaha adkeynayay qoraxdaasaa nagu dhacaysay hadda intaan usoo wareegnay qoraxdu way yar tahay ama guryaha lagu jiraa ama waa la shaqeynayaa banaanka qoraxdii ma taagnin oo ma ku fikiraynaba vitamin d korkeena u baahan yahay cuntada aan cunno waa cunto bariis iyo hilib ariyo waxaan cunaa fried chicken oo wax aan vitamin ka helayna ma marka ragga iyagu afartan ilaa konton iyo koraba markaad afartan kor u dhaaftidba muhiim waxay tahay inaad tiraahdi hala iga baara lafaha khafiifka waxaa la yihaa aciprosis laakiin adigu af soomaali waxaa ku tiraahdaa waxaan rabaa inaa ifiirisid inay lafahaygu khafiif soo noqdeen in kale marka waxaa lagu dirayaa scan oo oo bone densary ama ay ku fiirinayaan laftaada xoogeeda because lafta markay xoogeysan tahay waxaa ka buuxaa tubada lafta waxaa ka buuxaa waxay leedahay calcium badan ama waxaa ka buuxa way adag tahay laakiin marka acibrosisku yimaado ama lafta khafiif soo noqoto wixii dhexda kaga jira carshowdii aad keenaysi oo dhan ayaa yaraanaysa marka waxaa laga yaabaa hadeertaan waa la isbedelay waxaa laga yaabaa i v in lagu siiyo daaweyn in lagu siiyo aada socotid aada exercise samaysid haddii xitaa lagaa helo lafuhu inay khafiif ku noqdeen meelaha ugu daran ugu daran ugu daran oo dadku ay ka noqdaan khafiif waxaweyaan araxda iyo sinaha iyo meel kastoo khafiif laakiin araxdii sinaha ugu daran taas markuu qofku dhaco uu bashira uu jabaa xanuun badan baa xanuun badan oo ilaa naguma keenay haddii qofku wama dhabar ka jabo ama uu sinaha ka jabo waa xanuun aad aad iyo aada xanuun ilaa naguma keeno so maxaan go-aan ku gaaran cawada haween kasta soomaaliyeed oo cawada warkan dhegeysanayso wiil kasta oo soomaaliyeed aabihoo aabayaal iyo adeeryaal iyo awowayaal everybody sanadkaanint aan ka dhigno sanadkii soomaaliya ee iswada baari lahayd sanadkii caafimaadka aan ka dhigno sanadkii kahortaga aan ka dhigno sanadkii xanaanada aan ka wada dhigno waxaa noo haray qeybtii ugu dambeysay ah ragga konton sano ka weyn aan idisku soo noqono waxaa idinla hadlaya waa walaashin fartuun wali oo idiin daadihinaysa brogaraamkii guubaabo guubaabo oo ah brogaraam oo ugu talagalay inaan ku kala warqaadano waano iyo talo iyo tusaale iyo horu u socod brogaraamka waxaan dhahay wedon wana drama ma rabno fadhi ku dirir waxaweyaan haddii aad u baahan tahay inaad wax ku guubaabiyo oo qalbiga kuu dhisa aada aragtid inaad dhegeystid aadna ka faa-iidaystid walaalaha iyo ehelkaaga communitygaaga iyo familigaaga brogaraamkan waa adigaa iskale kusoo dhawow xataa laakiin aarad farkudirir isdagaal iyo drama brogaraamkan adiga iskama lihid waxaa idin lahalaya waa fartuun waa isku soo noqon doonaa terry second insha allah waa idin dhegeysaneysaan waa fartuun weli iyo podcastigii guubaabo qeybtii noogu dambeysayna caawa ka hadlaynay oon guubaabada ga healthka caawa mashruuca healthka aan kaga hadlaynay iyo maxaan sameysan karnaa oo hore noo marin karo waan caawa ka hadlayay caafimaadka raggayaga inay isku bilaabaan inay sanadku siduu cusbiya waxyaabaa ugu muhiimsan oo ay checklistiga ka sameyn karaan caawada maxaa noo ah waxaan kasoo hadalnay wiilasheeda markay labaatan ilaa soddon u dhexeeyaan waxyaabaha iska baari karaan oo ah in h b sexual transmitted disease colostrolka oo faatka iyo blood pressureka ay iska fiiriyaan haddaad afartan sano jirtid waa inaad iska fiirisaa lafaha khafiifka cudurka ah oo aciprosis ay dhahaan prostate cancerka oo qanjirka gumaar ku jira sokorowga noocyo kala duwan oo cancer ah ama oo la iska fiiriyo iyo inaad tallaalka qaadatid tanoogu qaybta noogu dambeysa oon ka hadlayn waxween ragga iyagu markay konton ka weyn yihiin markay ay konton ka weyn yihiin waxyaabaha aada ugu ziyaadaa hadduu qofku caafimaad qof ka shaqeysanayo unahayn oo uu ahayn qof health conscious ay dhahaan oo exercise sameeya cunto fiican cunaa daraamada iska ilaaliya aan sigaar cabin aan jaad cunin haysta in relationship oo lamaane oo uu jecel yahay family fiican uu haysto oo ka daba shaqeeya kulli waa inaa kansarkii iska baaraya qofkan again wax ku leeyihin soomaalidu war anu duq baanahay isbaari maayo haddii duq hadaa tahay isbaarin cidi kuma dhihinin ilaayo naftu kaa dhacayso korkani waa ilaahba ammaano kaaga dhiga waa inaad isbaartaa teeda kale dad baa ku jecel ama awowo aho ama reer u dhex ama maxay tuli community leader ahow weligaay allaha dhihin oo duq baan ahay duq ma tihid teeda kale soomaalidu waxay yirahdaan war ilaahay wuxuu igu rido way ugu dhacayaan anugu ma aaday dhakhtarkan fadlan saa ha ku fikirin dad baa ku jecel community baa ka dhalatay koo waa inaad again qofkii inaad isbaartaa dhakhtarkaaga u tag sokor iska baar dhiikar iska baar kolesteroolka iska baar lafihii khafiifka iska baar qeybtana hadda waxay kusoo gelaysaa xusuustii haddii aad arkaysid inaadan xusuus aadan lahayn wixii aad hilmaamaysid kaba soo qaad salaadii weysadii tukashadii oo kale aad hilmaamaysid waxyaaba waxaa jira marka haddaad isku bilowday ka hortaga caafimaadka sanad walba aada isbaaraysay dhakhtarkii aad la joogtana aad la joogtid oodan maalinba meel aadan u biibeynin dhakhtarkaa immediately wuxuu fahmayaa in wax kas iska bedelayo sababtaa markaa afartanka jirtay markaa kontanka jirtay waxaa laga yaabaa dhiigagii uu kaa qaadayay taariikhdii uu computerka geliyay inuu intuu isku firi ku yiraa hey waxaan ujeedaa dhiiggaaga inuu isbedelayo colesteroolka waxaan ujeedaa dhiig vitamin d-gaaga inuu looyahay thats why aad aad niyadu kaaga xuntahay thats why casaabi u tahay thats why u hurdaysaa wax badan ama thats why walwal badan kuu hayaa waan ka wada hadli doonaa raggayagu markay ama depressionka qabaan ama anxietyga qabaan how korkooda siduu noqdaa niyadooda sidee noqotaa waxyaabahaas see u effect gareeyaan maxay haytoley caafimaadkooda si u effect gareeyaan relationshipka ay la leeyihiin haweenkooda gabadha lamaanahooda ay la leeyihiin marka again waxaa halkaa idinkugu gubaabinaya sanadkan soomaaliya aan ka dhigana sanadkeeni successka aan noqon lahayn sanadkii aan isgubaabin lahayn sanadkii aan daraamada iska dayn lahayn sanadkii aan raggayaga iyo walaalahayaga iyo wiilashayda aan ku gubaabin lahayn in ay baxaan oo isu soo baaraan physical ha iska sameeyaan intaa rabadaanka la gaarin waa inaan go-aan ku gaarnaa in aliast toban kun oo rag oo soomaaliya reer minnesota ah ama meel kasta oo joogtiin adduunka uu nin walba yiraahdo checkupkayga waa soo sameeyey anden waxaan biis ku noqon doonaa qeybteena soo socoto ragga soomaaliyeed wiilasheeda soomaaliyeed oon jecelnahay say ugu guubaabin lahaayeen haweenka soomaaliyeed gabdhahayga soomaaliyeed inaan sidaan si la-eg aan isku baarno waxaa warkaan idinkugu soo gabagabeynaya caawa oo bishu tahay bishi koowaad ee january first waxaan idiin rajeynayaa caafimaad iyo cimri dheer ha la isku soo duceeyo waxaa idinla hadlaya walaashin furtuun haddaa u baahantihiin inaad message iisu dirtaan email info at fartuunwali.com info at fartuunwali.com haddii aad also rabtid iisoo sheeg waxyaabaha uh, sidaad naftaada u saacideed haddaad already isbitaalka aad tagtid oo isoo baartid um, iisoo sheeg si aan wax u kala barano ani kaliya maraba inaan idiin qudbeeyo adinkana bal wax iisoo sheega wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu